galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa washington
waa khamiis bisha juunna waa sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya saarax daxmed iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida bam kuwa jidka dacalkiisa la dhigay ah oo ku qarxay gaari basa oo noocyada yaryar ah waddada isku xirta muqdisho ee afgooye siddeed iyo toban qofna ay ku geeriyoodeen waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay hooyo soomaaliyeed oo ka mid ahayd dadkii ku dhaawacmay qarxyadii talaadadii lasoo dhaafay ka dhacay garoonka magaalada istanbuul ee waddanka turkiga bs aniga iyo naagtii wax maaragtay ma kontroolaysa waa cararnay horaydeena u cararnay horaydii waxaa la celiyey derbi derbiga markuuna celiyey aniga ayagaan boolow bareyna anigan waa cararnay walaashay meelay ku dambaysa war mahayo waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo maraykanka kadib dhowaan maraykanku markuu u magacaabay soomaaliya safiirkii ugu horreeyey muddo shan iyo labaatan sana ah maraykanku aad uma muujiyo arrimaha soomaaliya ka leeyahay because soomaaliya waxay noqotay waxa afka qalaad lagu yaqaa lagu yidhaahdo backwater diplomacy dal aan safka hore ku soo jirin wuxuu dalka maraykanku u marayey arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna hase yeeshee intaasoo idil waxaa ka horaynaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magacaabay guddiga doorashada heerka federaal oo dib u habeyn lagu sameeyey sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada soomaaliya sida lagu qoray oo lagu sheegay qoraalka xeer uu soo saaray madaxweynaha ayaa waxaa lagu magacaabay guddiga doorashooyinka dadban ee heerka federaal waxaana guddigan uu ka kooban yahay labaiyo labaatan xubnood guddigan ayay howshiisu noqon doontaa dadejinta qorshe markaasi hirgelin doona oo faahfaahsan iyo jadwalka doorashada iyo inuu ku dhawaaqo taariikhda ay dhacayaan doorashooyinkan ee sanadkan wareegtadan ayaa waxa ay nasakhaysaa midii hore uu sidan oo kale madaxweynuhu ugu magacaabay guddigii doorashooyinka oo ay ku jireen wasiiro ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kulankan kulan oo ay dhowaan ku hesheen magaalada baydhabo madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxyaabihii ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ahaa dib weegis lagu sameeyo xubnaha iyo qaabdhismeedka guddiyada hirgelinta doorashooyinka dalka duqeyn ayaa dishay ku dhowaad laba boqol iyo konton ka mida maleeshiyada isista ciraaq sidaasi waxaa xaqiijiyey saraakiisha dowladda maraykanka iyo kuwa ciraaqba duqeyntan ayaa waxa ay ku dhacday ku dhowaad afartan baabuur oo ah kuwa isis ay leeyihiin meel koonfurta ka xigta magaalada faluuja halkaasoo ahayd halkii horey loogu xoreeyey kooxdaasi duqeyntan ayaa waxa ay ka dhigan tahay weerarkii ugu xooganaa ee kooxda lala beegsado saraakiisha ayaa waxaa sidoo kale ay sheegeen inaysan niyajab ku ahayn isis siday u lumiyeen dhul ballaaran oo ay gacanta horey ugu hayeen hase yeeshee haatan ciidamada isbahaysiga iyo kuwa dowladda u gelaya gacanta ciidamada suuriya ayaa iyaguna sameeyey duqeyn asbuucii hore iyagoo dib u hantay dhulka isis ay ka taliyaan ee magaalooyinka ku dhowdhow ciraaq halkaasoo ahayd xuduudda sida weyn ay usoo galeen kooxda kadib markii ay ku guulaysteen dagaal ka qaatay muddada bisha ciidamada isbahaysiga oo haatan gacanta ku haya faluuja ayaa iyaguna waxaa ciraaq la filayaa inay la wareegaan magaalada ugu weynee mansuul oo ah magaalada labaad aan iraahda ugu weyn waddankaasi ciidamada ciraaq
ugu yaraan waxaa la sheegayaa inay dhinteen dad aad u fara badan oo soddon gaaraya waxaana la sheegayaa in sidoo kale ay ku dhaawacmeen weeraradaasi aan ku celay dhegaystayaal ugu yaraan toddobaatan qof ayaa ku dhimatay weerar ka dhacay waqooyiga dalka cameroon goor dambe xalay oo arbaco ahayd qof bam isku soo xiray oo ka tirsan boko xaraam ayaa isku qarxiyey bannaanka meel masjid ah oo xuduudda waddankaasi uu la wadaago dalka nigeria weerarka waxa uu ka dhacay kadib markii uu deegaankaasi ay ka dhaceen iska horimaadyo dhammaan dadka waxyeelada soo gaartay ayaa ahaa ka mid ahaa kooxihii la dagaalamaya boko xaraam waxaana la sheegayaa in ninka geystay weerarkan uu ahaa wiil aada u da'yar boko xaraam ayaa bartilmaameysanaysa dadka rayidka ahi ee dagaalka kula jiraan ciidamada cameroon halkaas oo gabdho aada u da'yar ay u isticmaalaan xitaa inay isku qarxiyaan magaalooyinka dadka ay aadka u tirada badan yihiin ay ku waxyeeloobaan kooxda oo saldhigeedu yahay nigeria waxay hore u qaadeen weeraro ka dhacay nigeria iyo wadamada dariska ay yihiin oo jad iyo niger ay ka midka yihiin toddobaadkii horena waxaa la sheegayaa in halkaa weeraro kala gedisan ay ka dhaceen iyadoo kooxda boko xaraam ay sheegeen inay xukun islaamiya ay kaga hirgelinayaan wadamadaasi ku dhowaad shan iyo toban kun oo dada ayaa ku dhintay wax ka badan laba milyanna waxaa la sheegaya inay ku dhaawacmeen labadaasi dal
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eeda aan ku horumarnay wararka ka imaanaya soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan siddeed iyo toban qof ay ku dhinteen bamgacmeed nooca waddada dacalkeeda la dhigo ah oo ku qarxay gaari rakaaba oo maraya meel ku dhow deegaanka la foole inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye maamulka degmada afgooye ayaa u sheegay v o e da in siddeed iyo toban qof oo ka mid ahaa labaatankii qof ee rakaabka saarnaa baabuurkaasi inay ku dhinteen laba kalena ay dhaawacyo soo gaareen waryaheena magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed ayaa warkan inooga soo dirta halkaasi ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa ku dhintay inta la xaqiijiyey saakay kadib qarax miina oo haleelay gaari ay la socdeen oo maraya agagaarka la foole ee waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye gudoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalim ibraahim oo gaaray goobta qaraxa ka dhacay ayaa v o a u sheegay in gaarigii qaraxa uu qabsaday oo ahaa minabas in ay la socdeen labaatan qof dad lagu qiyaasay sideed iyo toban ka mid ah inay ku dhinteen goobta qaraxa labana ay dhaawacyo halis yihiin islamarkaana gaariga gebi ahaantiisa uu burburay dadka ku dhintay qaraxa miino waxaa ka mid ah aabba iyo caruur uu dhalay kuwaas oo ku jira rakaabkii saarnaa gaariga iyo dad ehela ah sida ay v o a u sheegeen ilo kala duwan oo aan la xiriirnay halka qaraxa uu ka dhacay oo ahayd bartamaha laamiga ayaa aada u burburtay taa oo muujinaysa in qaraxa uu ahaa mid aada u culus marka la eego sida goobta qaraxa la geliyay uu god weyn ugu qoday sida mas-uuliyiintu ay sheegeen dadka deegaanka oo goobta masiibada ka dhacday tagay ayaa ii sheegay inay arkayeen qeybo badan oo ka mid ah jirka dadka dhintay sida madaxa gacmaha iyo lugaha oo go-go-ay dhammaantoodna aan la kala garan karin dad badan oo oheladooda rumaysa inay saakay kusoo safreen wadada u dhexaysa muqdisho iyo afgooyana ay baadigoob ugu jireen dadka ka maqnaa ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa dhacay hase ahaatee goobta qaraxa uu ka dhacay oo ah deegaanka la foole ayaa waxaa horey uga dhacay qaraxyo dhowr ah oo lala eegtay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxaana jira warar sheegaya in wax yar ka hor qaraxa maanta gaadiid ciidan uu goobta gudbay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale sidii aad idaacaddeenna saaka aad ku maqasheen laba ka mid ah xubnaha koongareeska maraykanka ayaa soo dhoweeyey safiirka cusub ee dowladda maraykanka u diraysa soomaaliya ee stephen schwartz oo toddobaadkan lagu dheeriyey magaalada washington mudanayaasha koongareeska oo kale ah keith ellison iyo tom emer ayaa labaduba laga soo doortaa minnesota waxaana ay sheegeen inay tallaabadaani tahay mid taariikhi ah waxay sidoo kale sheegeen in magacaabistaasi ay staan u tahay tallaabada xigta ee ah soomaaliya inay degnaansho lagu soo dabaalo waxaana ay sheegeen inay ka dhul sugayaan inay kala shaqeeyaan safiirka arrimaha soomaalida khuseeya oo ay ka mid yihiin arrimo dhowr ah oo ay ka midka yihiin dejinta waddankooda dowlad dimuqraadiya oo ka dhalata ilaalinta xawaaladaha iyo wax ka qabashada abaarta ee geeska africa haddaba muhiimadda magacaabidan safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen schwartz waxaa warbixinta nooga diyaariyey haaruun macruuf safiirka soomaaliya ee magaalada washington axmed ciise cawad ayaa magacaabista safiirka cusub stephen shuwarts ku sifeeyey inay tahay tallaabo taariikhi ah
strengthen already good relationship between uh, the United States and Somalia.
waxa uu And yidhi waa between the muhiim two people, sababtoo ah waxay xoojin it will, doontaa uh, xiriirka wanaagsan ee u deepen dhexeeya the maraykanka iyo cooperation, soomaaliya whether iyo it labada is, shacab uh, waxay sii economic, ballaarin doontaa ayuu yidhi uh, iskaashiga haddii ay tahay educational, dhaqaalaha diplomatic, waxbarashada diblomaasiyadda iyo amniga axmed ciise cawad waxa uu yidhi maraykanku waxay soomaaliya soo caawinayeen sannado badan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xag jirnimada gacanka hadalka wadata waxay kaloo naga caawinayeen ayuu yidhi dhismaha hay-adaha dawliga sidaasi darteedna iskaashiga iyo xiriirka ayay tallaabadani sii ballaarin doontaa waana arrin muhiim ah hase yeeshee khubarada qaarkood ayaa aaminsan in muhiimadda aysan ahayn magacaabista safiirka cusub laakiin su-aashu ay tahay macaamilka labada waddan sidee ayuu noqon doonaa abukar carmaan waa ergeygii hore ee dowladda soomaaliya u qaabilsanaa maraykanka waxa uu leeyahay magacaabista stephen shuwas waa muhiim laakiin ismalihii waxay bedeli kartaa because haddii aad xasuusato maraykanka een, arrimahan een, waanwaanadan intay socotay oo internationalkii igad iyo ay ay ku jireen oo laleeyahay maalin maalina baydhabaa la joogaa maalina xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa un sacabatumaay moogta fakir ka duwan dadkaas maba la imaaninba because wuxuu arkay hirka inuu meeshaas u socdo iyagaas unuu la socdaa safiirka cusub haddii uu marka la yimaado faker ah arrintan wayba shaqaynaysaa oo hirkaagan iska iska iska raac Een, aniga uma arka in meeshaas wax ka imaanayo wax u fiican soomaaliyana kama imaanayo wax u fiican maraykankana kama imaanayo waa un khasaaro maraykanku waxa uu aqoonsaday dowladda soomaaliya bishii janaayo ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka hase yeeshee waxaa lagu dhaliilaa inuusan siyaasaddiisa soomaaliya mar walba si muuqata bannaanka u soo dhigin balse uu taageero doorka iyo shaqada waddamada afrika iyo kuwa deriska la ah soomaaliya faysal cabdi rooble waxa uu ka faalloodaa arrimaha dunida iyo kuwa soomaaliya maraykanku aada uma muujiyo arrimaha uu soomaaliya ka leeyahay because soomaaliya waxay noqotay waxa afka qalaad lagu yaqaa lagu yidhaahdo backwater diplomacy dal aan safka hore kusoo jirin arrimaha maraykanku africa iyo soomaaliya qudheeda uu ka rabana aan safka hore ugu soo jirin marka ilaa hadda wuxuu dalka maraykanku u marayay arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka maraykanku si toos ah arrimaha soomaaliya uga muu uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhegaysanayn igaad iyo etoobiya iyo kenya laakiin warka laga helaya safiirka maraykanku maash meenta dhigtay marka waa xidhiidh toos ah oo ka dhexeeya state departmentka iyo madaxtooyada soom- ee maraykanka iyo kuwa soomaaliya baahida ugu weyn ee xilligan ka jirta soomaaliya islamarkaana haysata dowladda soomaaliya ayaa ah amniga xilligan ay la dagaalamayso ururka al-shabaab maraykanku waxa uu sannadihii ugu dambeeyey tababar siinayey ciidamada khaaska ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwa gaashaan iyo danab maraykanka ayaa hadda ka hor sheegay in soomaaliya iyo yemen ay astaamo fiican u yihiin sida maraykanku ula dagaalamayo kooxaha xagjirka iyagoo aan ciidankooda geynin waddamadaasi abukar carmaan waxa uu leeyahay mar walba ma guulaysan karto in xalka soomaaliya lagu eego diiradda dhinaca amniga ah haddii aan siyaasad lagu ladhin haddii aad rabtid in mataqaanaa amniga aad sugto arrimaha siyaasadeed horta waa inay eh, yani in la helo stability waxa loo yaqaan degenaansho iyo xasilooni dhinacaas horta inay ka imaado dadki waa inay is-ogol yihiin intaas haddii la waayo amni ma jiri karo annaga teena marka ziyaado waxa ku siiya dariskeenna ayaa ziyaado ku siiya nimankaan aan maalin walba walaalaha ku hayno mugto oo lugooyo meesha ku joogto safiirka soomaaliya ee maraykanka axmed ciise cawad waxa uu leeyahay amniga dhaqaalaha iyo maalgashiguba waa muhiim maamulka maraykankuna waa ka dharagsan yahay arrimahaasi Security is key uh, for uh, Somalia's uh, stability, uh, peace in the country, and the progress that we are hoping to, to achieve. And the Americans are keen waxa uu in yidhi amnigu waa u supporting us muhiim on that.
xasiloonida But I nabadda iyo think horumarka he, soomaaliya ay uh, doonaysa inay hanato Uh, maraykankuna I waa think danaynayaan you inay can dhinacaas naga caawiyaan cannot, laakiinse waxa ay la tahay uh, inaan mid keliya la have qaban one karin kuwa kale without la'aantood the other.
horumarka So, dhaqaalaha iyo economic maalgashiga development, waddanka iyo fursado investment abuurista in the dhallinyarada country, waxay xoojinayaan ayuu yidhi uh, oo ay creating kaabayaan amniga soomaaliya faysal cabdi rooble ayaa isna sidaasoo kale aaminsan in siyaasadda iyo amnigaoo isbiirsada ay midhodhal ka dhigi karaan siyaasadda maraykanka ee soomaaliya military keliyaati wax ma xaliyo laakiin siyaasad keliyaatina wax ma xaliso marka labadan falsafadood ee isgarab cararaya ee hadda soomaaliya aynu ka maqallo ee qaarna ay leeyihiin military keliya wax laguma xalin karo qaarna ay siyaasad keliya waa in labadaa la isku geeyaa haddii labadaa la isku geeyo oo midna militarigii ay tahay oo cadowga la daciifinayo boqnaha la jarayo laakiin siyaasadii dalkana la hufo ummadda soomaaliyeed la maqlo representative government ama dowladdii aynu lahayn dadkay u dhaxaysaa meesha laga dhiso labadaa gacmood haddii la isa saaro waxaan u malaynaya inaan wax ka qaban karno labada gacmoodna maraykanka way u baahan yihiin ama security-ga ha noqoto ama tan kale democratization ama in dalka siyaasad governance wax la yidhaahdo oo maamul fiican lagu soo tallaalo labadaba casharo fiican baynu maraykanka ka baran karaa gacanna waynu ka heli karnaa haddaynu taladeed la nimaadno dhinaca horumarinta marka ay noqotana abuukar carmaan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in maraykanku uu tusaale ka dhigto doorka turkiga ee soomaaliya islamarkaana xoogga uu saaro dib u dhiska tasiilaadka iyo aqoonta aniga waxaan dhihi lahaa kow horta safiirka inuu advocate u noqdo in xawaaladaha bunuugtoodii loo furo dib loogu furo because qaabkii hore waxay dhahayeen waa waxay bunuugta iyo pressureka u saareen oo loo xirayba wuxuu ahaa in laga welwelsanaa gacan qalada inay ku dhacaan lacagaha lacagahaasi ee gacmo qalada ku dhacaan well maantadaaniti gacmihii qaladka awal bangiyada hadday geen jireen maanta gacantaa lagu wadaa lacagihii moogta tee khatarsan marka ma bunuugtiyaa khatarsan mase waxaan gacanta lagu qaadayo taas waa mid waa in yacni loo loo helo dadka capacity building macnaha scholarship for dad badan oo lagu traingareeya waddankaaniti oo hadhow dib ugu noqdo wadankii oo mataqaanaa wax taro taasoo kale iyadana same qaabkii macnaha turkiga ay wax u sameynayeen oo kale inay kaga daydaan runtii yani waa model oo oo shaqeeyey macnaha faysal cabdi rooble waxa uu aaminsan yahay in wax badan oo wanaagsan laga baran karo waxqabadka turkiga ee soomaaliya hase yeeshee maraykanku uu ka qorsho duwanaan karo turkiga maadaama ay yihiin laba waddan oo aysan qasab ahayn inay isku si wax u eegaan marka ay noqoto danahooda iyo qaabka ay waddan kasta ula macaamilayaan maraykan kullaba dee modelkiisuu leeyahay soomaaliya laba arrimood ayuu ka rabaa aniga siday ila tahay sidaan u hubana waxa weeye tan wakhtiga dhow oo arrimaha soomaaliya ah iyo ta fog laakiin waxyaabaha ay soomaaliya ka caawinayaan aan u malaynaya waxa weeye xagga qalabka intelligensiga aaladaha wax lagu dhagaysto tababar dambe oo ay tababaraan kooxahan la yidhaahdo antiterrorismka marka taas waa waktiga dhow waktiga fog maraykanka runtii waxyaabo badan oo barnaamijyo badan uu africa ka wado oo soomaaliya si gaara ugu danayn doono aniga siday ila tahay ayaa jira waxaa ka muda xooga korontada oo africa gaar ahaan geeska africa sidii la isugu xidhi lahaa falogeed la qabto oo meelaha soomaaliya ka daciifsan tahay waxbuu ka qaban karaa maraykanku waanu ku tala jiraa inuu ka qabto heshiisyadaana kenya iyo wax lagu saxeexa etoobiya waxa kale uu wax ka qaban karaa soomaaliya waxa weeye emergency aidka ama ha noqoto cunnada dadka la siinayo ama dib u soo dejinta hadda saddexda boqol ee kun ee qaxootiga ee dib inoogu soo noqonaysa wax weyn inuu ka geysan karo ayaa dhacaysa xagga waxbarashada oo obama uu ka soo saaray siyaasad cusub policy aada u cad waxaan rajaynaynaa maadaama dalka soo dhismaya aynu nahay cidda keliya ee aada uga faa'iidaysanaysa maadaama meel zero oo sagxadda aynu naallo waxaan u malaynaya inay soomaaliya tahay safiirka cusub ee maraykanka stephen shawas waxaa lagu wadaa inuu gobolka gaadho bartamaha bisha soo socota ee julaay dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in hawshiisa ugu horreysa ay tahay inuu safaaradda maraykanka u raro magaalada muqdisho
haaruun macruuf ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaysay inala socodsiinaan iraada dhegeystayaal warbixinta ku saabsan bal waxa uu kusoo kordhin karayo xiriirka soomaaliya iyo maraykanka safiirka dowladda soomaaliya dhowaantan joogi doona soomaaliya aan iraahde oo maraykanku ay u magacooday soomaaliya stephen schwartz
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale wararka ka imaanaya dalka turkiga ayaa sheegaya in boliisku ay soo qabteen saddex iyo toban qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxyadii talaadadii lasoo dhaafay ka dhacay garoonka istanbul halkaasoo ay ku dhinteen labayo afartan qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba boqol soddon iyo sagaal kale xarigan ayaa yimid kadib markii ciidamadu ay weerar ku qaadeen ugu yaraan lix iyo toban goobood oo ku yaala magaalada istanbul ugu yaraan saddex ka mid a dadka la soo qabtay ayaa ah ajanibi haddaba qaraxyadan garoonka istanbul ka dhacay dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ahayd shamso maxamed cabdulle oo hakad ku ahayd garoonka markii weerarku dhacayay kuna dhaawacntay waryaheena falastiin axmed iimaan ayay u warantay toronton terian ka soo baxay toronto to netherland netherland waxaan tegay jarmalka oo walaashay joogto jarmalka waxaan kasoo tagnay galabnimadii axaddaan tegay jarmalka markaan markaan tegay jarmalka kadibna waxaan soo aadnay maxaa la dhahaa jarmalka to istanbul istanbul waxaan ku ahayn transit haye xaggee u socoteen waxaan u soconay muqdisho marka n markii aad soo degteen iyo markii n ay dhibaatada airboortka ka dhacda maxaa u dhexeeya wallaahi waxaa u dhexeeyey lesson fifteen minutes wax ka yar shan iyo toban daqiiqo ha marka see wax u dhaceen adiga xaggee joogta markay wax dhacayeen sawir naga sii balqaabka ee wax u dhaceen waxay ahayd qaybta wax u dhacday waa soo galnay boorsooyinka laba meelood ay ahayd oo la- la- laga gudbo oo kontaroolka ah kontaroolka markaan boorsooyinka waaweynaa isdhaafinay ee boorsooyinkeeni gacanta ay harteen ga- kuwii gacantana aan marsiinay aniga marka kuwii gacanta markay mareen anigana waxaan galay meesha oo baaritaanka oo gacmaha kor loo taagayo maaragtay horey a ugelaysid marka markaan dhexda galay ee naagti ay bahashii igu igu maxay hayso imarsiinayso baan gadaasheeda naagta iyo anigaba hal mar gadaal isla fiirinay laani waxaan maqalnay hal mar oo xabad ahaa dhacday xabaddii markay dhacday gadaalaan wada fiirinay balse ninka wuxuu noo jiraa ilaa iyo muuqaal ah ilaa iyo toban sentimitir camal ah oo waa nagu dhow yahayba waxba nooma jiraba wuuna soo ordaayo aad u soo socdaa walaashay marka waxaa noo dhexeeyey iyada marka wiilkii nacaawiye boorsooyinkii noo qaaday ayadana wiilkii soomaaliga ay la istaagtay ay la hadlay arrin marka waxaan isdhahay kolleyto meesha safkeedana waa yar yahay way soo geli doontaa iska marka wiilaa noo dhexeeyey aniga iyada aniga marka markaan arkay inay meesha ay maxay hayso ay xabadihii oo mar uu riday mar labaad uu riday kadibna baas buu furay bes aniga iyo naagtii wax maaragtay een waxa een maxay hayso na controleysid waa cararnay horeydeena u cararnay horeydii waxaa la celiyey derbi derbiga markuu na celiyey aniga ayagaan foolow gareyna anigan waa cararnay walaashay meelay ku dambeysay war mahay waa iska carar borsadeydii alaabteedii everything waa ka tegay waxaan u cararnay dhinaca bidixda haddana haddana u cararnay markaan u cararnay ilaahay amartii albaabaa furmay albaabkii markuu furmay sidii dadkii dhan markay soo wada carareen waa kufay markaan kufay waan kacay laakiinse nasiib darro lugtayda waaba jabtayba habaaraan araray waxaan tagnay meel waxaan ku tagnay oo qashinka lagu rido marka meesha qashinka gadaasheeda aan dhoos aniga iyo dhowr een holandees ah iyo dhowr maxaa la dhahaa oo wadamadaas kale ka imaaday oo ay maxay haysood oo badnaa aan dhinacaas wada galnay isla two minutes kadibba haddana meesha aan joognay laftirkeeda hoosteeda haddana banka bank bamka ka qarxay ilaahay amarkii waxba mana gaarin alxamdulilah shukri waxaan ku joognay meeshaas ilaa iyo shan iyo labaatan daqiiqa soddon daqiiqa oo xabaduhu ay iswaadeersanayeen oo korkeena ka dhacayeen oo hoosteena ka dhacayeen oo gadaasheena ka dhacayeen ilaahay wuuna soo sana bixiyey isla adiga oo daqiiqada kadib adna waxaa imaaday buluiskii waxaa imaaday bulansooyinkii bulansooyinka inta badan wayna dhaafeen oo major laba ban maa dhacday ma aqaani ho- horey ay aadeen meeshii wiilish laba wiil ay isu qarxisay iyo meeshii ay xabda ay ka dhaceysay annaga aan kasoo cararnay bes ilaahay amarkii sidaan maaragtay aan meesha u joognay uun mid un baa noo imaaday oo ah maxaa la dhahaa bulaanso kii aa maaragtay aan gacanta loo taagay anigii ay qaaday iyo wiil kaloo carab ah oo asigana dhaawac ahaa meesha ku dhaawac ahaa marka isag n adiga Saalka.
dhaawacaaga xabad ma ahayn ee wuxuu ahaa jab orodkii aa jab ordaysay waa orodkii aa ordayay baan kufay aniga marka een, wiilka ee, kalena ma xabadu ku dhaawacmay mise qarax haa waa haa wiilka kale xabadaa ku uu ku dhacday maxay haysood nin kale oo garabkeyga taagna waxaa ku dhacday xabad oo asigana dhabarka laga toogtay oo waa kaasi waaba dhintaan umalaynayaa yani meydku waa isdhex yaali meydku waa yaali jaranjaro oo hoos laga deganaya aniga kama deganin jaranjaradaasi way buuxda meyd iyo ha adiga hadda waxaa u Ya.
socotay waxaa u socotay muqdishoa u socotay markii qaraxu ka dhacay dareenkaaga maxaa ku soo dhacay maxaa ka fakertay sidee u dareentay wixii meesha ka socday
wallaahi horta markaas waxaan dareemay een naxdin aad u weyn sababtoo ah markaas maba isdheyni waa noolaan doontaa ama maxay hayto socdaalkaagaa sii wadan doontaa oo hooyada oo tugi doontaa laakiinse aad ayaan u naxay maxaa la dhahaa maskaxdeydii waxba maxay haytood aniga dhan nooc kalaan noqday walwal aad ah aanan jibifanaynin oo xataa isbitaalka haddii maaragtay isbitaalka aan jiif qolka aan ku jiray markaan maqlo wax yar oo qajaf ah ama wax yar oo maaragtay bir dhar dhulka ku dhacdo ama ay dhulka wax ku dhacaan waxaan dareen waxaan dareemayay in ma aragtay ay ay ninkii xabadda watay uu meeshiiba joogo ninka marka wejigiisa ma aragtay ma kuu sawiran yahay waa ii sawiran yahay si fiican uu iiga sawiran yahay wuxuu haystay dhar oo kaaki ah jaakad wuxuu haystay oo dadka maaragtay een wareysiyaasha qaadaan oo Wariyaasha.
maxayto muujida qaadaan oo jeebabka jaakadaha jeebabka badanle maaragtay haa oo oo maxay ahayd cadays ah, maxaa la dhahaa een, kaakiga ah Ee, wuxuu watay xabad oo xabad ah, maxay ahayd oo wuxuu watay mashiin gaanka oo oo gaaban uu watay waxay ahaayeen labo customkuna laba meelood ay kala ahaayeen meesha annaga dhinacaan soo aadnay iyo dhinac waxay ahayd midig iyo bidix laba meelood oo loo kala istaagayo oo dadka loo kala fududeynayo aloora asiga labay kusoo galeen albaabka marka kii u midaha wax yar ka dambeeyey wuxuu siiyey een, signal uu siiyey dhinacaas aad dhinacaas aad kii annaga na soo aaday aniga tallaababa waaba u jeedaaba wejigiisa si kaliira u jeedaa En, hadda marka xaggee sii aadaysa xaggee tegaysa hadda hadda maasha allah maantay maxay haytood maanta si fiican oo si maaragtay fudud ayaa la ii kabay Een, awal waxaa ii saarnaa kaar si weynaa ku xirnayd laakiin maantay waxaan go-aanka ku gaaray inaanan toronto kun waxaa ii imaaday horta wasiirka caafimaadka ii imaaday waxaa ii imaaday een, maxaa la dhahaa wasiirka maaliyadda ii imaaday waxaa ii imaaday een, ambashadoorka canada waxaa ii imaaday een, ambashadoorka nigeria dad aad u fara badanaa ii imaaday waxaan dhahaa marka alxamdulilah shukri maantay waa fiicanahay waa nabad qabaa een, waana sii wadayaa socodkeygii ma hakanaayo hooyaday iyo walaalahay oo maaragtay isugayaa ayaan rabaa inaan soo booqdo caawa two-alf o'clock midnightna diyaaraddan ku qoranahay
shamso maxamed cabdulle oo iyadu ku dhaawacantay garoonka diyaaradaha ee magaalada istanbul qaraxyadii ka dhacaya ayay taasi ahayd waxay khadka telefoonka ugu waramaysa waryaheena falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington mid ka mida qasaa'iqiinaba ammaanka ee rabadaankan idinkugu talgalan
VOA.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eeda qodobo dhowra ayaadin kusoo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban ee qaybaha dambe barnaamijka aad ku maqashaan iyo sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka weydii hase yeeshee waxaa waxaasoo dhan ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan dib idinkugu celinno
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay guddiga doorashada heerka federaal oo dib u habeyn lagu sameeyey sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay labayabaatan xubnood waxaana howshiisu ay noqon doontaa dejinta qorshe hirgelin faahfaahsan iyo jadwalka doorashada iyo in uu ku dhawaaqo taariikhda ay dhici doonto doorashooyinka wareegtadan ayaa waxa ay nasaqaysaa midii horey uu sidan oo kale madaxweynuhu ugu magacaabay guddiga doorashada oo ay ku jireen wasiiro ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
ku dhowaad laba boqol iyo konton ka mida maleeshiyada isista ciraaq ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqayn sidaasi waxaa xaqiijiyay saraakiisha dalka maraykanka iyo kuwa ciraaqba duqayntaasi waxa ay ku dhacday ku dhowaad in ku dhow aan iraahday afartan baabuur oo ay leedahay isis koonfur meel ka xigta magaalada faluja halkaasoo ahayd meelay aada ugu xooganaayeen kooxda hase yeeshee dhowaan lagala wareegay duqayntaasi ayaa waxa ay ka dhigan tahay weerarkii ugu xooganaa abid ee lala helo isis
toddobaatan qof ayaa la sheegayaa inay dhinteen weerar ka dhacay waqooyiga dalka cameruun goor dambe xalay oo arbacayd qof bam isku soo xiray oo ka tirsan boko xaraam ayaa isku qarxiyay bannaanka meel masjid ah oo xuduudda waddankaasi la wadaago waddanka nigeria weerarka waxa uu ka dhacay waxa uu ka dhacay kadib markii dadka deegaanku ay isu diyaarinayeen inay afuraan oo xuduudda deegaankaasi ku yaallo dhammaan dadka waxyeeladu soo gaartay ayaa ahaa dad ka mid ahaa kooxihii la dagaalamayay boko xaraam waxaana la sheegay in ninka geystay weerarkan waa hawiil aada u daayar ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay weerar ka dhacay waqooyiga cameruun goor dambe oo arbacadii xalay ah bam qof isku soo rakibay oo boko xaaraam ka tirsan sida la sheegay dawaarlayaasha soomaalida ama harqaanleyda ayaa meelaha ay joogaanba waxaa inta badan dhacday in iyaga iyo macaamiishooda ay ku murmaan wakhtigii ay kula ballameen in ay hoosha tolliinka u dhammeeyaan murankaasi ayaa inta badan waxa uu yimaadaa markii dawaarlihii shaqadii uu hayay qofkii macaamiilka ahaa oo mid kale oo adag degsan dhexda uu uga soo dhaco oo weliba lacag dheeraadana uu bixiyo wariyaha v o eda jabuuti sagal siciid faarax ayaa la kulantay xasan sheekh maxamed oo muddo aada u dheer kusoo jira hooshaasi tolista dharka ee harqaanleyda wuxuuna ugu waramay si fudud si furan waxay ugala sheekaysatay waayo aragnimadiisa ku aadan hooshan
xasan sheekh maxamed waa ruugcadaad talo dharka muddo ka badan soddon sano waxa uuna waxbaray dhallinyaraadu fara badan haddaba waxaan kala sheekaystay rabadaanka ciidda sababta inta badan dadka dharka ka tosha dadka tolo dharka ay inta badan uga cabtaan xilliyadan oo kale marka la soo gaaro gabagabada ramadaanka ilaa waxaan ka shaqeynaya sagaalilaa iyo kun sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatan kama bilaabay anigu ciyaal iskuula anigoo dawaarilo ah ayaan galay maxaan ku rahdaa fankana galay markaas marka waxaan qaadan jiray qandarasada kooxda iyada kaadmaras iyo maxaan ku raha fanaaniinta kaleba aniga qaadan jiray marka haddii jira leeyaanu dibadda u baxayno festival aanu ka qayb galaynana waxaan samayn jiray moodeelada ugu ugu fikrad lagu ciyaari karo ciyaarta ku wanaagsan ama hidiya dhaqanka ama kuwa kale maxaan ku raha ciyaaraha kale kalaasiga lagu ciyaaro waxaa la yidhi qofka waxbaro qof waa qof dee ummad dhan waxbaray weeyaan had iyo jeer rag badan baa guursaday oo reero ku haysto ilaa ima kuwa waxbaro aad iyo aad dumar badanna waan baray run ahaan waxa ugu yarkaan kaan halkan eeg sidaan u goynayo wax marka had iyo jeer waxaa laygu tilmaamaa inta ugu ugu horeysa yaa laygu tilmaamaa xagga dawaarka xagga googoynta iyo xagga tolmahaba marka qofku dee waxa waari may sidii war ha kaa hadho marka waxa weeyaan waan ku dadaalay cidna waxba kama lexa jeclaayo had iyo jeer qofku sidii uu wax u baran lahaa baan ku dadaalaa aan ku dadaalaa waqtigaygaan siiyaa siiyaa siiyaa aan uhuraa markaa marka aad iyo aad baan maaragtay ugu fiicanay xaggaasu dad badan baa wax bara aad bay shaqadu u badataa lacagtu way badataa laakiin waxa weeyaan naftii baa laakiin raacaysa marka waxa weeyaan shaqada rabadaantu anigu run ahaan intii dambe waayadii hore waan waqtiga waan boobi jiray saasoo shaqada waan boobi jiray oo waxaa laga yaabaa inaan dhowr boqol oo shay tiri jiray laakiin iminka waxaan jeclaaday in aan ka hakado oo aan shaqadii iska yareeyo si maga aan soonkayga iyo waxay cibaadadayda aan aan maxaan ku dhadaa aan u bogsatay rabadaanku wuu ka culays badan yahay maalmaha kale boqolkiiba boqol buu ka culays badan yahay waayo waxa weeyaan waqtigii markuu yaraado ee maxaan ku dhahdaa itaalkii yaraado waxaa waxaa imanaya isku dhac baa imanaya iminka qofkaad ballan u qaaday dhar buu kuu dhiibtay ballan baad u qaaday mid kale haddana dhar kuu dhiibtay ballan baad u qaaday mid kale haddana kuu dhiibtay ballan baad u wada qaaday okay qof walba ballankiisii baad siisay toddoba cisho kaalay lix cisho kaalay sideed cisho kale ayaad kala siisay mid walba waqtigiisa adigoo rumayn inaad rumayso ku tala jira ayaa waxaa dhacaysa mid aan wixiiba ogeynoo isaguna keliya ahi oo macmiishii hore ihi inuu kuu yimaado wadhayala wala aroos baanahay wala imakada ayadha soo ugu odhanaya lacagta intana waa la biirinaya lacagtiina laba laab baa lagu siinaya marka waqtigii aad qofkii hore ka iibisay dib baad haddana u iibisay waxaa laga yaabaa afartankii saacadood inaad iibiso maxaan ku odhaa toddoba jeer maalintii iibisa laga yaaba ila waqti kale uma hayside been baa meesha imanaysa waxay ka dhigantay qof haddii wixiisii cuntay oo kale
marka inta badan waxaa la arkaa dadka dharka talo iyo dadka loo talo oo is haysta inta badan marka waxaa keentaa leeda shaxaadka adig ku samaysaan shaxaadka waqtiga lagu sameeye waqtigii la iibiyey qofkii waqtigiisii buu doonaya waqtigiisiina waa iibisay intaasoo jeer baa iibisay mid kalaa kuu imanaya sida waqtigiisii iibisay asaad maqlaysa haddii jeer dumarka iyo bishii hore aan u keenay sideedeedii marka waxaa laga yaabaa tii kalena inay ku daayata markaas idhaahdo adigaaba sideedii keenay kowdii baan keenay isla tii kalena qofkii kala jooga markaa dumarku markay isku wada daraan intaas adigana waxaa kaa xumaysa niyadii waxaan maxay isla wada keenaysa wada ogeysa iyaad odhanaysa intaad ku jirteen shaqadan dhartaliinka maxaa kugu yaabadnaa oo kusoo maray dad ama dhar isku qabsateen ama waxun dad idinku dhex mareen ama qof maxaa kugu yaa badnaayo tiri alla ileh maanta waa maanta igu darnayd waxaa igu cajaayib badnayd nin baa yidhi sidee iyo tobankii may weeyaan marka waxaa la sameynayaa buu yidhi awr ayaan doonayaa buu aad usosho koor surwaal iyo nigtay aad samayso aan doonayaa buu karafaad caalanka somaliland aan usamayso aan doonayaa buu waayo awrkii baa la ii keenay awrkii baan qiyaasay inta mitir horta kalkiilee buu yidhi dee weligay awr maan qiyaasin ilayne surwaal awr iyo shimiis awr iyo maxaan ku odhaa koodh awr iyo karafaad awr tii igu darayd baaya aan xisaabtii kalkiileeyo waasaa horta bal awrkan ma jiranayaa horta wuu ka qalqalooc badan yahay markaasa leeyahy weliba xaggii habeedana inay muuqato lama doonayo haye daabadii awrkii wuu saarayn doonaa waxa weeyaan iyadana hab gooniyaa loo samaynayaa madaxii awrka inuu wax arkaan la doonayaa si lala si la yidhaahdo qoor dheer buu leeyahay raqabad intaana awrka mahalkan hoosaa lagaga xidhayaa nigtaynka mise waxaa lagaga xidhayaa dhudhuunta hore waxyaabaa igu cajaybka badan baa intaas markaan ku wareeray yaan adeer iska kaxaysa ma doonaya anigu awr macal cagii hoosaa lu sharamadowgii lagu yidhi oo meel walba la doonayo inuu calanka ka muuqdo weliba oo aada u wada muuqdo calankii la doonayo qoortii dhabarkii dhinac walba ah taasaa isagana aniga igu wareer badnayd cusub shay ma garanaya awrkii dibna umaan wareysan awr kalena qiyaastii haddii awrka awrkii qiyaastii aad ka weynayso ilaa awr kalena u geli maayo ma ogtahay oo awrtii isku wada qiyaas way kala kuris dheer yihiin way kala garba dhaca dheer yihiin way kala qoor dheer yihiin lama bedeli karo marka waxa waxaa kaloo wada khasaaray noqonayaan ka kac bay noqonayaan wax dee labaatan qof xidhsan uu xidhanaya awrkii sagal saciid faarax v o a jabuuti
waa sheeko xiiso badan sheekadaasi dhex martay sagal siciid iyo harqaanlahaasi xasan sheekh maxamed halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washingtone haatanna kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waa kan axmed xasan colaad oo noo haya
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta doodda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa hakad ku jira inkastoo muddo ay soo jiitamayeen sidii qaab maamul loogu samayn lahaa labadaasi gobol haddaba rajo intee la eg ayaa laga qabaa in wakhtiga u harsan dowladda federaalka ee soomaaliya in uu u qabsoomo ama maamulkaasi la dhiso intaysan dowladda wakhtigeeda uusan dhammaan xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya maxamuud geedi owhilowle oo horey uga tirsanaa xildhibaanadii baarlamankii dowladdii kumeel gaarka ee soomaaliya iyo maxamed maxamuud xasan oo loo yaqaano weekiyo isna isla baarlamankaasi ayuu ka tirsanaa waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamuud geedi oo hiloole ugu horeyn ex xildhibaan maadaama labadii gobol maamulkoodii wejigii hore madaxweynuhu uu furay shirkii laysku yimid haddana kabacdi hakad galay waxyaabo badan oo isjijiid badan weli ay socdaan shirkii weli natiijadii maysan laga gaarin hakadna weli wuu ku jiraa waktiga dhiman maxaa is leedahay shirkan ama maamulkan waa lagu dhisi karaya oo hiiraan iyo shabeellada dhexa runtii labada gobol ee aada xustay maamul samayntii hore hadda ka hor ayaanu mar ka hadlay oo aan u arkay in uu jiro waxyaalo aan sax ahayn si lagu bilaabay siina saadaaliyey inay aada u dhib badnaa doonto balse markaan waxaanu dhinaca kale ayaana waxaan ka fiirinayaa de markaas waqti dheeraa la haystay oo dhowr biloodaa la haystay oo lix bilood todoba bilood la haystay markaa arrintaa ka dayrihayay hadda laakiin xalku wuxuu yahay in la xooga la saaro amba la raadiyo sida wax u samaysmi karaan waayo haddii wax samaysba waayaan waxaa marka hore dhibaatada ku dhacaysaa dadka degan labada gobol degan oo samaysan waayo sidoo kale dhibkaas wuxuu gaarayaa dhammaan soomaaliya oo dhan intaba dowladda federaalka ka tirsan iyo gaaraya waayo waxay aheeday mandate iyo laheeday dowladda laga rabay in ay dhammaan doorashada ka hor dhammaan gobolada loo sameeya maamul goboleedyo marka waa ku dhaliilnay waxba waa ka qabsoomi waayeen laakiin hadda waxaanu ku tali lahay oo aan soo jeedi lahay laakiin hadda waxaa muuqato hadda in dowladda xoogga ay saarayso hadda wixii ka dambeeyo bishaan rabadaan iyo wixii ka dambeeyo in xooggii la saari doono shirkaasi sidii oo u dhammaystirmi lahaa saas baa socota hadda kolley waxaan taa u rajaynayaa haddii taas socoto waana maqlay ay socoto inay taas guulaysato waayo hadday guulayso weyso waxaa dhicaysa inuu dhaco waxaan la yidhaaho gaab amba kala go ay kala go-ayso dhammaan siyaasadii soomaaliya amba rajadii soomaaliya marka anigu shalay eedaydu waxay aheedeen dowladdii laakiin hadda dhalilma joogtee waxaan qabaa cid kastay qusayso hadday noqon laheeday dowladda federaalka hadday noqon laheeday dadka dega ee labada gobol kasoo jeeda siyaasiyiinta hore odayaal dhaqameedyada duubabka culamaa udiinka siyaasiyiinta cid kastay iskumaarta loo istaago oo la badbaadiyo haddii la badbaadi waayana waa dhibaato gaari doonta labada gobol iyo guud ahaan soomaaliya x xildhibaan maxamed maxamuud xasan wekiyo arrintan adiga ka waran sidee kuula muuqataa bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa inta muslimiinta ramadaan kariim baan leeyahay arrintan markaan soo soo koobo aragtideedana waxay aniga ila tahay markii horeba horta inaan lagu guulaysan karin in la dhammaystiro waxaan riyada ah oo meesha la keenay oo soomaaliya lagu abalagaraynayay oo ahaa in soomaaliya loo sameeyo maamullo wax lagu sheegayo xerya ah oo aragtideeda soomaalida say ku socotaa ay adag tahay haddana gaar ahaan muddada xildhibaankii hore uu sheegay waxaa waxaa suuroobi waayey inta hadda ka hadhay timeka inay suuroobayso ma qabo sababtuna waxa weeye meeshaa dadka degan hadday suuroobi weydo rajada xoogaa xildhibaanku uu ku tilmaamay in ay tahay rajo xumo dad ku dhacaysa xoogaa anigu waan ka bedelahay halkaas waxaan qabaa hadday suurtogeli weydo dadka rajo xumo kuma dhicine wixii horoo la sameeyey oo dhan baa burburaya dib baana dib heshiisiin soomaaliya inay u gasho oo barnaamijka isaga oo xawilaada ah oo soomaaliya aan khuseyninee la keeno lasoo tuuray oo dhan baa dib u dhacayaan qabaaye reer hiiraan iyo reer jawaar kama hari doonaan maqabaa soomaali arrintaana laguma dhamayn kara muddadan bisha dhisan yihiin maamulada kale
maqal hadee iyaga laftigooda kuwa aad leedahay waa dhisan yihiin baan dhisnayno hadda example markaan kaaga soo qaado baydhabo maamul baa ka jira la leeyahay baydhabo kama baxaan maamul kuwa ku jira kismaayo maamul baa ka jira la leeyahay sidoo kale weeye meesha la yidhaahdo puntland sool iyo sanaag waqooyi ool waxoon waan ognahay siday yihiin laakiin midkan hadda aan dhisnayn waxa laga kan hadda aan dhisnayn waxaan qabaa anigu kan hadda aan dhisnayn isaga tiisa in loo soo noqdo mooyaane in fiiri waxa adkeeyey hiiraan iyo jawhar waxa adkeeyey hiiraan iyo jawhar waa calooshii soomaaliya weeye meesha ay ku taalla marka la eego iyo dadka ay ka kooban yihiin marka la eego calooshii soomaaliya weeye way adag tahay in wax la soo tuuray si fudud uga gudbaan hiiraan iyo jawhar dadka degan laakiin wuxuu waa qabaa'il qabaa'ilkiina qabaa'ilkii aan u dhammayn baan ku leeyahay qabaa'ilka laftigoodii baan talada loo daynin ee ee, dad laga xushay lagu dhisayo wax ama gacan banaanka ha xulato ama sistamkan laftigiisu ha xoshee taasaa marka hiiraan iyo jawarna ku adkaysay kuwan kaleetana ay riya beena ku dhisan yihiin waaya waa kugu soo laabanaya xildhibaan maxamuud geeddi saaxiibka xildhibaan hore wuxuu leeyahay gebi ahaanba wuxuu leeyahay wixii hore oo dhammaaba meesha ka baxaya oo rajo eh, maaragtay aad u fogow ka muujinaya oo maaragtay waxaanoo dhanba in- riya riya u arkaya xildhibaanka aragtidiisa waa u daynaya waana soo dhaweynayaa balse een, een, laakiin wax dhisma waayo wax socdo so laakiin waxaa la yidhaahaa siday u- u daran tahay umu- umu alala marka waxaan weydiisa lahay een, een, dhammaan intay qusayso ay ugu horeeyaan een, duubabka oo ugu horeeya duubabka duubka ugu da-da weyn aba ugu faca weyna gobolka hiiraan ugaas xasan iyo inti kale arrinta ka biyo diidan in dowladdu waxay samayn rabtay amba qaladkeedu waa aragnay een, haddii dee qalad qalad lagu saxana waa waxa soomaaliya dib u dhigay shan iyo labaatan sano marka waxaan weydiisan lahay intay qusayso oo aan ku cilaa barlabaad een, ugaas- ugaaska go- een, ugaas xasan oo gobolka hiiraan ugu faca weyn leh gobolada manida jira amba ugu magaca weyn leh in ay Loo istaago, waa la taagayo.
uusan ku darsamin dadka siyaasiyiinta soomaaliyeed ee kuwan sheeganaya madaxweynayaasha saan gubernatoriya u aqaana ayaa markay caroodaan waxaa soo caradhiqi jiray amba wa- amba maarata waxaa raba keeni jiray dowladaha diriska marka asigu maadaama duub karaamo badan yahay qiimo badan leeyahay asiga iyo wuxuu ku fikrada qaladkii laga galay waa laga galay mana soo noqonayo laakiin qalad qalad ku sixino ha loo naxo dadka uu duubka u yahay oo guud ahaan labada gobol dega iyo gaar ahaan gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe waana in uusan marka kan aysan noqon eh, duubku amba ugaasku aysan noqonin kuwa iyo dowlad diriska ayuu soo cara dhaqaan Mm. oo macnaha waxaad leedahay mm, dadka rajadooda ama labada gobol ha fiiriyaan ha fiiriyaano waa haddii loo fiiri waayana waxaa dhacaysa inay labada gobol inay u In gacan- ay gacan kala galaan ma inay u laha.
dhutiyaan waxaa dhici karaysa inay ka helaan asaagoor iyo ka heraan markay asaagoor ka helaan gobolada kale hadda ifaya ayay la digi doonaan Haye. laakiin een, hadda waktiga dhiman markaad fiiriso ma is leedahay duubabka xataa haddii isku soo noqdaan wixii waa la dhammaystiri karaya wallaahi waxa baan ugu aaminsanahay haddii een, r- rabitaanka hore amba dhiidoora fiicnaata ay wax bedeli karaysaba marka waxaan weydiisanayaa cid kastoy qusayso arrintaas in la suurtogeliyo in la isku dayo in la suurtogeliyo weliba waxaa uga digayaa duubabka waxaana dilootoon nacnay oon karahsanay siyaasi soo cararnaqayaan dowladaha maardiriska iyo soo cararnaqaane asuu ha u turo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa iyo deegaankiisa u turo oo wixii eh, shirkii hala socodsiiy oo macnaha rajadu iyo macnaha yaa laga tegin wa saas ayaa aaminsanay aye haye xildhibaan in Ha.
een, adiga Aniga- kuma muuqato soo maa rajadaas duubabka iyo isu soo dhawaashaha walaalkay rajo fiican waana aqri- awalna waan iqiinay xildhibaanka walaalkay oo hadda dooda ku jira awalna waan iqiinay baarlamaan baan wada ahaan jiray nin mustaqil ah oo odaya weeye oo mas-uul oo aan aqaan weeye ragga ugu muhiimsanaa buu ahaa haddana aragtida uu sheegayaa islaax buu ka danaynayaa midda uu yidhi een, asaagood inay ka haraan ama ay isla degaanna anigu waxaan odhan lahaa inaysan asaagood ka harayn hiiraan iyo jawhare ay isla degi doonaan oo kuwa kaleeta laftigoodu dhawn ay noqon doonaan dhulka tegi doonaan because day xarunta calooshii soomaaliya ma haraysa iyadu kuwa kale kama tegi karaan marka meel kale ay ka aadi karaan ma jirtee way isla dumayaan baan qabaa anugu maxaa yeelay waxa adkaynaya wax kale maaha ugaaska ugaas xasan oo hadda xildhibaan ku hadlayo hadda waxaan war ku hayaa liiskii hadda eh, odayaasha dubabka ah waa laga reebay haddii ugaas dhintay buuna bedelay ogowa waana ugaaska f- ugu faca weyn waana run sida walaalkay sheegaya hadda kuma jiro liiskan kuma jiro waxa waxaan xulayaa waa ajnabi cidda l- u xulaysaana waa kuwan maamulka sheeganaya weeyaan ama heer gobol ha noqdeen ama heer central government ha waa noqdeen.
arrin kale hayeebtaas arrintaa iyadaah waxay marka adkaynaysaa in sahal dadka wax uga socdaan uga gudbaan bay adkaynaysaa hiiraan isagoo waxa arrintooda adkaynayaan wax kale maaha waa gacmahaas is adeegsanaya oo aan dadka ka soo dhex bixin weeye kuwii u nuglaaday oo ogolaadayna waxaan qabaa kamay tegi doonaan hiiraan iyo jawhare inay iyaga laftigooduna burburi doonaan because markii hore qaabka lagu sameeyey baa ahaa qaab labalkac oo fudud hiiraan iyo jawharna qaab labalkac oo fudud in wax uga soo baxaan dadkiisa way ku adkaatay saas xildhibaan haye sidaan u soo sheegay waxay ahayd runtii waktiguna waa aad ayuu u cayiman yahay oo gabaabsi u yahay Een, haddii dhici weyso in maamul loo samey waayana saan hore u sheegay runtii waxay noqon doontaa een, dhibaato soo gaarta guud ahaan soomaaliya Ee, gaar ahaan labada een, gobol ay qusayso gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan marka waxaan ku celinayaa anaa qiraya hadda kore anaa idaacadda eh, ka sheegay v o da qalad way galashay- way gashay dowladdu weliba arrimaha gudahadaha ayaa gashay laakiin qalad qalad lagu saxaa adeer hore Waxba ayaa- soo kordhimayso.
hore- hore ayaan dhibaato ula kulanaye waa in maaragta la dulqaataa loo sabraa loo mu- laga fiiriya danta guud waayahay aad mahadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamuud geedi ohiloole oo hore uga tirsanaa baarlamankii dowladii kumeel gaarkeeda ee soomaaliya iyo maxamed maxamuud xasan oo loo yaqaano wekiyo oo isagana isla baarlamankaasi ka tirsanaa labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
axmed xasan colaad ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka weydiye dhakhtarka waxaa la diyaaraa ibraahim xasan daandurey
barnaamijka weydiiya dhakhtarka waxaa igu martiya dr cusmaan xaraare oo ka howlgala east african health project ee minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka dr xaraare ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa wakhtiga ugu habboon in la suxuurto fajirka markuu soo dhawaado in la saxuurtaa fiican oo saxuurta la daahiyo si aad maalintii oo dhan awood u heshid jidhkaada oo awood u helo aad ku soontid marka laakiin saxuurtaas waxaa fiican inaad cunto eh, cunadan ka kooban qamadiga qamadiga wuxuu ku fiican yahay waxa waaye caloosha ku daahaa baahi ma dareemaysa deg deg intii muddo caloosha ku jiraayaa waa cunada caloosha ku daahaa marka qamadigaa fiican in lagu saxuurto laakiin isaga haddee in xaddaaf loo cuno lama baahna saxuurta waa waa waajib in la cuno waqti aadna loo dambaysiiyo oo waqti dambe la cuno laakiin haddana cuno yaroo maaragtay dheelitiran oo qamadigiisa uu ku jiro inaad cuntid oo dufan badana aada cunin biyo badanna waqtiga aad furtid ilaa waqtiga aad eh, so- eh, soonka xiranaysid inta udhexaysa biyo cad oo aada iyo aada u fara badan inaad cabtid Eh, aan ku maqlay aniga gaadka waxaa sababo eh, baahida badan iyo xilliyada aan la wax la cunin taasi mala xiriirtaa ramadaanka ama mala xiriirtaa dr cusmaan xaraare Eh, horta waxa waaye gaaska waxaa jira bacteri gaaska waxa kiciya ama sababa ka mid a bacterigaas waxaa la dhahaa h pylori a la dhahaa dhiiggaa laga qaadaa qofka waa markii laga helana daawooyin baa laga siiyaa oo uu qaadanayo toban iyo afar maalmood muddo ah kabacdina way ka baabaysaa daawadaas waa afar daawo oo kala noocay ka baahan tahay taas bakterigaasay daaweynaysaa ma aha gaaskii laakiin bakterigaas ayay daawo u tahay midaan ku saabsan eh, gaajada gaajada laga gaajada cudurka lagama qaado eh, sab- dhinacna waxa waaye haddii caloosha soo saarta dhaacaan dhaacaankaas waa dhaacaan acid ah haddii marka caloosha ay baahan tahay dabcan xoogaa calooshay gubaysaa oo taas xoogaa way jirtaa inay qofka markuu baahdo qabanayo dadka qaarkiisa meesha marka cuno badan bay ku eh, cunaan bay ku kacayaa gaaska oo hadba qofba waa nooc laakiin waxaa loo baahan yahay inaad eh, maaragtay waktiga soonka idinka weliba soomaaliya waa fiican tihiin laba iyo toban saac keliya waaye jirkeennana waa kuu sheegay wuxuu soomayaa sideed saac kabacdi markaad saxuuratay marka wax yar waayaba intuu jirka baahan yahay inta kale jirka ayaa isku filan marka waxba ha ka welwelin midaas iyada ah Eh, waad soomi karaysaa Eh, laakiin fadlagsaan kuu sheegay suxuurtana ha ku suxuuranin waxyaalaha la shiilshiilay waxa basbaaska iska ilaali biyo badanna cab calooshana socodsii asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan lukriim dhammaan bahda v o a waa salaamantiin meel walba aad- aad joogtaan doctorka waxaa weydiin lahaa maadaama aan qabo cudurka gastriga maxaa kula dacaali karaa ama aan aan kaga hortegi karaa een, gaaska gaaska wax dhibaata ma aha cudurro kale oo aada u culus oo eh, dhiigkarka sankorta eh, fara badan oo aada iyo aada u culus baa xataa qofka la yidhaahaa soonka faa'iiduu kuu leeyahay soon cunnadaad cunayso cunno dufanka ku yaryahay basbaas aan lahayn eh, iyo biyo fara badan cab waa waxba kaama dhibaayo soonka doctore haddii eh, qof sokor qaba uu doono in uu soomo islamarkaasna uu daawadii sokorta insulinka qaadanayo maxaa la suubinayaa waxa waaye insuliinka noocyo badan waaye waxaa jira mid eh, la qaato afar iyo labaatanka saac hal mar la qaato Eh, waxaa jira kuwo saddex goor afar goor in la qaato ay tahay oo qofkaasito diabetikiisa ay xoogaa aada iyo aada eh, u daran tahay Eh, haddii midda halka mar la qaadanayo ama labada goor la qaato xataa qofka waa soomi karaya markee afurka iyo suxuurtu kala qaadanaya ama tan halka mar hal mar uu qaadanaya Eh, cunadana cunadii oo hadda aan sheegayo ayuu cunayaa oo aan dufanka iyo waxaas ku badnayn soonka marka faa'iida ugu yahay ee runtii marka loo hadlo ee diabetikada marke waxaa yaraanaya culayskii faraha badnaa badanaa diabetikada waxaa keena oo ugu weyn waxa waaye cunada aan cuneyna iyo cayilka labadaas bana waktiga soomka waa waxba loogu talagalay inay yaraadaan cayilkan uu qofka ka yaraado miisaan badan ka dhaco xeerta calooshiisa ku jirta ay maaragtay uu jirka isticmaalo u baabaano marka fadlakum soonka diabetikada wax ma ka dhimaayo laakiin waxaan talo ku siinayaa qofka sonkorta qaba bal inuu dakhtarkiisa horta la tashto oo yidhaaho aniga eh, la tali bal waxaan ka yeela soonka taasaa aada u fiican intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dr cusmaan xaraare oo ka howlgala east african health project minneapolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka intaana mar kale kulmi doono dhammaantiinba dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray aad buu u mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington markana kusoo dhowaada mid ka mida qasaa'iqii nabe ammaan ee maanta hadaha iyo kale aad maqli jirteen rabadaanka
qasiidadaasi nabi ammaanka waxay gunaanad u ahayd idaacaddii galabnimo oo aad ka dhagaysanayseen v o a halkana sidii wada jira idinkala socodsiinayaan anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdiaxmed tan iyo toddobada fiidnimo waxaan idiga tegaynaa dhammaantoy isku duban nabadgelyo